ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa labiiyo labaatanka bisha jumaada al aakhirah sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka yuhuudda oo duqaymo uu ka geystay diidda khaza ku dilay dad rayid ah iyo in ka badan labaatan askari oo yuhuudda looga dilay iska hor imaadyo ay la galeen kooxaha muqaawamada gaalo xag jirayaal ah oo imaam masjid ku dilay mid ka mida gobollada dalka maraykanka dabaaldegyo waaweyn oo ka socda magaalooyinka ugu muhiimsan ee waddanka etoobiya dadka xabashida iyo mas-uuliyiintooda oo dhigaya fantasi iyo isku soo baxyo ay ku taageerayaan heshiiska ay ku boobayaan xeebaha soomaaliya maamulka yuhuudda oo shaqada ka ceeriyey sagaashan ka mida ciidamadiisa sababa ku aadan iyagoo kuwaashay duulaanka ay ku qaadeen magaalada khaza mas-uul ka tirsan dowladda xabashida itoobiya oo bixiyey caddaymo ka qota dheer waxa ku xusnaa heshiiska ay la galeen maamulka somalilan isagoona sheegay in waa cusub oo u bariyey shacabka xabashida ah islamarkaana itoobiya ay ku biirtay dalalka badda leh ee qaaradda afrika imaaradda islaamiga ah oo baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo mucaskar loo soo xiray dufca ka tirsan ciidamada mujaahidiinta in ka badan boqol ruux oo ku dhintay qaraxyo xooggan oo gilgilay dalka iiraan iyo diyaaradaha maamulka yuhuudda oo dalka lubnaan ku dilay hogaamiye ka tirsan kooxaha muqaawamada qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka maamulka yuhuudda ayaa duqaymo uu ka geystay diidda khaza ku dilay dad rayid ah iyadoo in ka badan labaatan askari yuhuudda looga dilay iska hor imaadyo ay la galeen kooxaha muqaawamada wararkii ugu dambeeyey ee jiidda khaza waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan bader duulaanka gardarada ayuu maamulka yuhuudda ku qaaday jiidda khaza ayaa galay maalinkii sagaashanaad oo xidhiir ah iyadoo diyaaradaha sahaayinada ay geysteen xasuuqyo kala duwan oo ay ku shiideen dad badan oo abriyo ah waxaana intaa dheer burburka xooggan ee ka dhashay duqeymahaas duqeyn ay diyaaradaha kiyahanka saayuniga ka geysteen muqayimka almakhaazi waxaa ku shiiday laba qof oo falastiiniyiin ah waxaana ku dhaawacmay toobannaan kale iyadoo burburka dhismayaasha hoostooda lagu laayahay dad badan muqayimaadka almakhaazi iyo annuseyraad ee bartamaha jidda khaza ayaa laga soo tabinayaa in maamulka yahuudda uu halkaasi ka geystay silsilado duqeymo isdabajoog ah wariyaasha ku sugan halkaasi ayaana sheegaya in duqeymahaasi ay sababeen in halkaasi uu deb ka kaco duqeyn kale ay ciidamada maamulka yahuudda ku garaaceen muqayimka almakhaazi ayaa waxaa ka dhashay shuhaado yaa dhaawac soo gaaray dadkii ku sugnaa muqayimka afar iyo toban qof ayaa ku shiiday duqeyn ay diyaaradaha yahuudda ka geysteen guri ay joogeen dad shacab ah halkaas oo sidoo kale hoy u ahaa dad ka soo barakacay galbeedka kanyonis lix qof ayaana ka shiiday dadka barakacyaasha ee halkaasi ku sugnaa waxay sidoo kale duqeeyeen ciidamada sahaayinada meel u dhow isbitaalka annaasir ee magaalada ciidamada gumaysiga oo muddo maalmo ah isku dayayay inay go'doomiyaan qaaniyoonis ayaa waxay la kulmeen iskacaabin adag oo kaga imaatay dadka ku sugan deegaanka waxayna isku dayeen ciidanka gumaystaha in ragga iskacaabinayo ay cadaadis ku saaraan in ciidankooda ay kala baxaan qaybo ka mid ah koonfurta mandiqada dayrulbalax ayaayna wajahaysa duqeymaha indhala-aanta ee ukiyaan ka saayuniga ka wada jidda toban ruux ayaana ku shiiday duqeyn ay ka fuliyeen diyaaradaha yahuudda guri ku yaalo galbeedka dayrulbalax dhinaca kale sagaashan askari oo ka tirsan ciidamada sahayanada ayaa laga ceeliyey shaqadoodii caskarinimo sababo ku aadan xanuuno nafsiya oo ay ka qaadeen duulaanka gardarada ay ku qaadeen jiida khaza in ka badan kun iyo lix boqol oo askari oo yahuud ah ayaana la dhibaataysan dhaawacyo iyo xanuuno ay ka qaadeen duulaanka khaza sida ay wararku tilmaamayaan in ka badan saddex kun oo askari oo ka mid ah milatariga yahuudda ayaa la soo xidhiidhay xarunta lagu daaweeye xanuunada dhimirka tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta laksa geesta kale ciidamada muqaawamada ayaa wada dagaalo adag oo lagu dhig bixinayo ciidamada soo duulayaasha yahuudda afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa jiida ka dhacay howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday ciidamada kiyaanka sahaayinada magaalada qaadiyoonis ee koonfurta jiida khaza iyo muqayimka almakhaazi ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro ka dhacay halkaasi lagu dilay in ka badan shan iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada sahaayinada kooxaha muqaawamada ayaa sheegtay inay fuliyeen silsilado weeraro ah oo ka dhannaha ciidamada yahuudda tan iyo maalintii shalay kuwaas oo ay ku beegsadeen askariya gawaarida cadowga yahuudda iyagoo intaa ku daray in diyaarad helikobtar ay ku soo rideen bariga magaalada kanyonis ee koonfurta jiida khaza iyagoo isticmaalaya gantaalada dagaalka marshii horeyse ayay muqaawamadu sheegtay inay soo rideen mid ka mid ah diyaaradaha sahanka ay isticmaalaan ciidamada yahuudda iyagoo adeegsanaya gantaalada dhidka diyaaradaha sidoo kale howlgalaya ciidamada muqaawamadu ka fuliyeen galbeedka xaafadda azaytuun ay kula wareegeen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo ay leeyihiin ciidamada cadowga yahuudda kooxaha muqaawamada ayaa waxay sidoo kale sheegtay inay qarax ku burburiyeen laba gaari oo ay saarnaayeen toddoba askari oo yahuudda dhammaantoodana ay halkaasi ku noqdeen dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxay beegsadeen dagaalyahanada muqaawamada saddex taangi iyo mid ka mid ah gawaarida loo yaqaano cagafta oo ay leeyihiin ciidamada yahuudda kuwaasoo ay ku beegsadeen xaafadda atufaax iyo mandiqada sheekh cijliin ee bariga qaaniyoonis howlgalla midkaasi la mid ah ay muqaawamadu ka fuliyeen xaafadaha atufaax iyo addajlah halkaasoo ay ku burburiyeen isku imaatin iyo gawaari ay wateen ciidanka yahuudda sidoo kale waxay toogasho ku dileen laba askari oo ka mid ah milatariga yahuudda kuwaas oo ku sugnaa cidhifka waqooyi ee muqayimka albureyj waxayna xaqiijiyeen in labadaasi askari mid ka mid ah ay dileen halka midka kalena uu soo gaaray dhaawac halis ah waxaa sidoo kale isku horimaadyo u dhexeeya kooxaha waa iska caabinta iyo ciidamada gumaysiga ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada kanyonis ee koonfurta jiida khaza halkaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada yahuudda taliska milatariga yahuudda ayaa shaaciyey in hal askari oo injineeriyaha looga dilay shan iyo labaatan kalena looga dhaawacay dagaallo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay jiida khaza
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan dabaaldegyo waaweyn ayaa ka socda magaalooyinka ugu muhiimsan ee waddanka itoobiya dadka xabashida iyo mas-uuliyiintooda ayaa dhigaya fantasi iyo isku soo baxyo ay ku taageerayaan heshiiska ay ku boobayaan xeebaha soomaaliya sidoo kale mas-uul ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa bixiyey caddaymo ka qoto dheer waxa ku xusnaa heshiiska ay la galeen maamulka somalilan isagoo sheegay in waa cusub uu u baryay shacabka xabashida islamarkaana itoobiya ku biirtay dalalka badda leh ee ku yaala qaaradda afrika waxaa warbixintan ku eegaya maxamed amiin hoggaan iyo shacab si isku mid ah ayaa waddanka itoobiya looga dabaaldegayaa heshiis ku sheegii lagu saxiixay magaalada adis ababa kaasi oo xabashida siinaya qayb ka mid ah biyaha dalka soomaaliya dabaaldegyo waaweyn ayaa ka socda magaalooyinka ugu muhiimsan ee waddanka itoobiya dadka xabashida ah ayaana dhigaya fantasiyo iyo isku soo baxyo waxaana la moodaa inay u dabaaldegayaan maalinta qowmiyadaha ee ay caanka ku yihiin dadka itoobiyaanka ah dhammaan magaalooyinka ismaamulka oromada ayaa laga oogay xaflado waaweyn oo lagu soo dhoweynayo heshiiskii uu muuse biixi ugu saxiixay abee axmed inkastoo xabashadu ay wada dabaaldegayaan haddana qoomiyadda oromada ayaa calanka u sida mashruucan oo waxaa la arkayaa mas-uuliyiinteeda iyo shacab oo wada bardoodamaya kuna hadaaqaya erayo muujinaya farxad iyo reynreyn dhanka ismaamulka amxaarada waxaa laga soo sheegayaa dabaaldegyo waaweyn oo kuwani la mid ah wasiiro iyo siyaasiyiin amxaarada kasoo jeeda ayaa dadweynaha kala qayb qaatay dabaaldegyadan ay dhigayaan ee ay ku muujinayaan inay ku faraxsan yihiin helitaanka badda kooxaha mucaaradka ee sida aadka ah u diidan siyaasadda uu wax ku wado abey axmed ayaa inta ay iska hilmaameen kala aragtay duwanaashiyihii kala dhexeeyey dowladda ayaa waxa ay u jihaysteen inay ugu hambalyeeyaan waxa ay ugu yeereen guusha taariikhiga ah ay soo hoyatay oo ay ula jeedaan heshiiskii lagu saxiixay labaatanka kilomitir ee ka mid ka ah badda soomaaliya tallaabadan ay qaadeen dadka itoobiya ee colaadda fog u qaba muslimiinta soomaalida ayaa bannaanka soo dhigaysa sida ay boqolaal sano ugu oomanayaan sidii ay u qaadan lahaayeen bariga iyo badda soomaaliyeed maxamed al caruusi oo ah la taliyaha wasaaradda biyaha iyo tamarta itoobiya isla markaana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaaliga ah xubinna ka ah xisbiga talada haya ee b b ayaa kelimad uu ka jeediyey warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee faano laanta carabiga wuxuu abey axmed ugu hambaliyeeyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu muuse biixi la saxiixday mas-uulkan ayaa waxa uu bixiyey caddeemo ka qoto dheer wixii heshiiska ku xusnaa wuxuuna carrabaabay inuu waa cusub u baryay shacabka xabashida isla markaana itoobiya ay ku biirtay dalalka badda leh ee qaaradda afrika نهنئ أنفسنا قيادتنا شعبنا بهذه الاتفاقية التمهيدية التي تمهد لتخرج إثيوبيا من هذا التصنيف الجائر الذي يصنف إثيوبيا على أنها دولة حبيسة waxaan ugu hambalyaynayaa hoggaankeenna iyo shacabkeenna heshiiskan gogolxaarka oo ah in itoobiya ay ka baxdo tilmaamta dulmiga ah ee ah inay tahay dal badla'aan ah waa cusub ayaa u dilaacay itoobiya waxaan aad ula yaabanahay dadka diidan in itoobiya xitaa ay wadahadal ka gasho sidii ay badku heli lahayd culeysyadaasna si adag ayaan u wajahnay oo aan uga hortagnay guushaan weyn ee ay itoobiya soo hoysay waxay farxad iyo faan u tahay shacabka itoobiya waxaan halkan uga hambalyaynayaa ra-iisul wasaaraha dalka mudane abey axmed iyo shacabka itoobiya waxaan kaloon u mahad celinayaa madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo cid waliba oo ka shaqaynaysa sidii uu heshiiskan u guulaysan lahaa waxaan rajaynayaa in halkan uu nooga bilowdo xiriir qoto dheer oo aad u wanaagsan oo keenaya iskaashi wadajir ah oo dhex mara labada dal waa itoobiya iyo somalilane iyo sidoo kale labada shacab ee walaalaha ah ee itoobiya iyo somalilan inkastoo halka aan hiigsanayno ay dheer tahay haddana tallaabada aan hadda qaadnay waa mid muhiim ah marka laga hadlayo taariikhda shacabka itoobiya iyo guud ahaan afrika waxaan aad u rajaynayaa in saamaynta ka dhalata heshiiskan ay noqoto saamayn wanaagsan sidaad og tahay qaaradda afrika waxay wajahaysaa mashaakil badan oo ay dagaallada iyo siraacaadku ka mid yihiin in sidan deg dega ah ay itoobiya bad ku hesho waxay ka qayb qaadanaysaa xallinta dhibaatooyinkaas si la mid ah sidaba mashruucii biyo-xireenka nahda loo sumcad xumeeyey ayaa haddana cadowga itoobiya waxay isku dayayaan inay sumcad xumeeyaan heshiiska ay badda ku helayso سلبية من ناحية تشويه هذه المشاريع وتشويه هذه الإنجازات أو التقليل من شأنها والدليل ما نشاهده اليوم من هذه التحركات المجنونة العبثية من قبل أعداء النهضة الإثيوبية itoobiya oo xaqiijisay inay dowlad madax bannaan u aqoonsanayso maamulka muuse biixi markii ugu horeysay dowladda xabashida itoobiya ayaa sheegtay inay aqoonsi rasmi ah siin doonto maamulka somalilan ee ka jira waqooyiga soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda adis ababa oo waraysi siiyey idaacadda b b c da laanta afka amxaariga ayaa xaqiijiyey in heshiiskan is-afgaradka ahaa ee uu saxiixay abey axmed uu ka mid yahay qodobo ah in itoobiya ay dowlad madax bannaan u aqoonsanayso maamulka somalilan caddeemaha uu bixiyey ninkan ayaa ah kuwii ugu horreeyey taariikhda inta la ogyahay ee dowlad dhacda geeska afrika ay maamulka somalilan u aqoonsanayso dal madax bannaan muuse biixi ayaa kowdii bishan abey axmed u saxiixay in itoobiya ay qaadato labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha badda cas ee dalka soomaaliya arrinkaasi oo ay si kulul ugu falceliyeen shacabka soomaaliyeed
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdifataax faarax ayaa soo jeedinaya imaam masjid oo lagu dilay mid ka mid ah gobollada dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in imaamka mid ka mid a masaajidda ku yaala gobolka new jersey ee gudaha waddankaasi lagu dilay weerar toogasha oo ay geysteen kooxo ay ku fogaatay islaam nacaybka oo ku sugan dalka maraykanka wararka ayaa sheegaya in kooxaha huwaysan ay dilkan geysteen iyagoo rasaas ku furaya imaamka xilli uu ku sugnaa meel u dhow masjidka arrinkaasoo carab badan dhaliyey imaamka la dilay ayaa lagu magacaabaa xuseen shariif waxa uuna dilkiisu dhacay maalintii shalay oo arbaco ahayd wararku waxa ay tibaaxayaan in imaamka uu kolkii hore soo gaaray dhaawac halis ah islamarkaana loola cararay isbitaal ku yaala gobolka balse goor dambe uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray weerarka kadib waxaa goobta isaga baxay kooxihii falka dilka ah geystay waxaana goor dambe oo wakhti fog ay yimid ciidamo ka tirsan booliiska maraykanka kuwaas oo wax lagu sheegay baaritaan ka bilaabay goobta dowladda maraykanka ayaanan ilaa hadda caddayn cidda ka dambaysa falkan iyo asbaabaha keenay balse ma ahan markii ugu horreysay oo qof muslima lagu dilo gudaha dalkaasi arrinta la yaab kale ayaa ah in dowladda maraykanka oo had iyo jeeraa beegsata muslimiinta iyo hormuudka mujtamaca islaamiga ah ay ballan qaaday in lacag dhan shan iyo labaatan kun oo dollar ay siin doonto cid walba oo keenta macluumaad la xiriira kooxaha dilka geystay arrinkaas oo muujinaysa heerka munaafaqnimo ee dowladdan dadka qaar ayaa arrintan la xiriiriyey qadiyadda falastiin kooxaha dilka geystayna ay ugu argudayso maamulka yuhuudda arrinkaas oo ah mid aan ku cusbayn gudaha maraykanka oo horaan oday cutush amerikaan ah uu gudaha dalka maraykanka ku dilay wiil yar oo falastiini ah isagoona sheegay inuu u argudayo kayaanka sahyuniga ah tan iyo wixii ka dambeeyey howlgalka duufaanta al aqsa waxaa dalka maraykanka iyo guud ahaan waddamada reer galbeedka kusii xoogaysanayay falalka islaam nacaybka ah ay soo muujinayaan gaalada caalamka kuwaasoo aad uga gubtay xasuuqa iyo gumaadka adag ee lagala duldhacay yuhuudda xaaqidiinta ah geesta kale qaraxyo xooggan oo sababay dhimashada iyo dhaawaca dad badan ayaa ka dhacay dalka iiraan wararka ka imaanaya waddanka iiraan ayaa ku waramaya in qaraxyo xooggan oo ka dhacay bartamaha iiraan meel u dhow qabriga taliyihii ugu sarreeyey ee ilaalada kacaanka ay ku dhinteen in ka badan boqol qof ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo intaa ka badan qaraxyada oo gaarayay ilaa laba qarax ayaa galaaftay nolosha boqol iyo saddex qof tiro intaa ka badan oo boqol afartan iyo kow ahna way ku dhaawacmeen qaraxyada ayaa si gaara uga dhacay munaasabad lagu xuseeyey taliyihii ugu sareeyey ciidamada iiraan qaasim sulaymaani oo lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka laba kun labaatan kaasoo ka dhacay dalka ciraaq telefishinka iiraan ayaa sheegay in qaraxa koowaad iyo kan labaadba ay dhaceen xilli ay socotay munaasabadda sanad guurada dilka taliyaha oo ka dhacayay qubuuraha uu ku aasan yahay sulaymaani oo ku yaala koonfurta bari ee gobolka karman qaraxyadu waxay ka dhasheen weeraro argagixiso ayay warbaahinta dowladda ka soo xigatay mas-uul maxalli ah oo ku sugnaa gobolka karman babka yagtibarist oo ah afayeenka ciidamada gurmadka degdega ee iiraan ayaa la sheegay in markii uu goobtu tegay uu xaqiijiyey in siddeetan iyo saddex qof ay dhinteen boqol iyo toddobaatan kalena ay dhaawacmeen wakaaladda wararka ee nuur news ayaa goor sii horaysay sheegtay in dhowr haamood oo gaasa ay ku qarxeen waddada aadda xawaalaha tv-ga xukuumadda shiicada ee iiraan ayaa soo bandhigay qolyaha gurmadka degdega oo ka qayb qaadanaya daadguraynta dadka dhaawaca oo xafladda ku sugnaa halkaasoo isugu soo baxeen boqolaal iiraaniyiin ah si ay u xusaan sanad guurada dhimashada sulaymaani qaar ka mid a wakaaladaha wararka ee iiraan ayaa sheegay in tirada dadka dhaawacmay ay intaasi ka badan tahay kooxaha jawaabta degdega ah waxay daadguraynayaan dadka dhaawacmay laakiin waxaa jira mawjado dadweyne ah oo xiray waddooyinka reese fallah oo ah madaxa bisha cas ee gobolka karman ayaa sidaasi u sheegay tv-ga dowladda isla wararkan ayaan ku guda jirnaaye xukuumadda shiicada iiraan ayaa maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladda maraykanka ku eedaysay inay ka dambeeyaan qaraxyadaasi ha yeeshee afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku gacan seeray eedeynta kuluglaanshiyaha maraykanka ee qaraxyadaasi eedeynta ka soo yeertay xukuumadda shiicada ee iiraan ayuu mas-uulka ameerikaanka ku tilmaamay inay tahay wax lagu qoslo isagoo dhanka kalena sheegay inaysan jirin wax muujinaya in maamulka yuhuudda uu mas-uul ka yahay weeraradaasi si kastaba weerarkan ayaa ahaa weerar ay dad badani ku dhinteen loona badinayo kuluglaanshiyaha maraykanka iyo yuhuudda ugu dambaynna diyaaradaha yuhuudda ayaa dalka lubnaan ku dilay hogaamiye ka tirsan kooxaha muqaawamada wararka ka imaanaya waddanka lubnaan ayaa sheegaya in duqayn xagga cirka ah lagu dilay mas-uul sare oo ka tirsanaa kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo qaar ka mid ah kaaliyaashiisii duqaynta oo ay geysatay diyaarad daroon ah oo uu leeyahay maamulka yuhuudda ayaa ka dhacday dhanka koonfureed ee magaalada bayruud ee caasimada dalka lubnaan waxaana lagu beegsaday saalax al carcuuri oo ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreeya kooxaha muqaawamada iyo sidoo kale afar dagaalyahan maamulka yuhuudda ayaa durbadiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay gudaha waddanka lubnaan benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa bishii ogost ee sanadkii lasoo dhaafay u goodiyey hogaamiye saalax carcuuri oo uu ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay weerarada ka dhanka ah yuhuudda ee ka socda deegaanada daanta galbeed ee dhulka falastiin
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري وسبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo dufco ka tirsan ciidamada mujaahidiinta oo ka qalin jebiyey mucaskar cusub warbixin ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya muxsin xasan
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Under معسكر منظم منظم جسم متلفر معسكر سنا أصفر محكم لك غر سمعنا أطعنا فلم سفر سمعنا أطعنا wasaaradda difaaca imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa soo bandhigtay mucaskar ay ku qalinjibinayeen dufcada laba boqoliyo koowaad ee guutada loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah sayfullaahi almasluul khaalid bin waliid dufcadan qalinjibinaysa ayaa iskugu jirta qaybo kala duwan oo koox waliba loo diyaariyey muhiimad gooni ah oo ka mid ah mahaamta kala duwan ee ciidamada muuqaalka oo la daawan karo qadar soddon daqiiqo ah ayaa lagu soo bandhigayaa dufcadan cusub ee ka tirsan guutada khaalid bin waliid oo ku jirta howlaheeda tababar iyo iyada oo sameynayso bandhig caskari kadib markii loo soo xiray tababarka ay muddo u xareysnaayeen tababar ciidan marka laga hadlayo waxaa ugu horeeyo jirdhiska muuqaalka ayaa ku bilaabanaya ciidankan oo qaadanaya duruus kala duwan oo ku saabsan jirdhiska waana ciidan loo diyaariyey duruuf waliba in uu la falgalo cimilada adagna uu la tacaamulo muuqaalka cusub ee ay baahisay wasaaradda difaaca ee xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan ayaa soo bandhigaya dufcada cusub ee mucaskarka loo soo xiray oo qaadanaysa qaybaha kala duwan ee funuunta jirdhiska sida riyaadada iyo qaadista waxyaabaha culus sidoo kale waxa uu muuqaalka soo bandhigayaa ciidamada xukuumadda islaamiga ah oo si wadajir ah loo barayo dabaasha iyo inay ka gudbaan culeysyada soo wajihi kara xilliyada ay ku dagaalamayaan dhulalka hoodka ah dooxooyinka biyomareennada ah iyo magaalooyinka waaweyn goobta ay ka dhaceyso xafladda qalinjibinta dufcadan cusub ee ka mid noqonaysa ciidamada xukuumadda islaamiga ah waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda islaamiga ah kuwaas oo iyagana la khitaabay ciidankan tababarka loo soo xiray ciidankan ayaa ku qalabaysan noocyada kala duwan ee hubka waxa ayna soo bandhigeen dhoolatus militari oo cajiib ah qaar ka mid ah gaadiidka gaashaaman ee uu maraykanku kaga cararay dalka afghanistan islamarkaana ay la wareegeen mujaahidiinta ayay sidoo kale tababarka ku qaadanayeen ciidamada imaaradda islaamiga ah ee afghanistan shiishka ama toogta oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay inuu iska sugo askariga mujaahidka ah ayaa sidoo kale mucaskarka lagu barayaa ciidamada cusub ee qalinjibiyey داستان زما د هر چا په در د نجات فریق دی د دین پر خمر دلته غږ هلته زوی تیار زړور سکرني هوایي لري ټول
waxaa isdaarka ku laran codadka mas-uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan kuwaas oo kelimaad tawjiihin ah u jeedinaya ciidanka islaamiga ah ee sida raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ah mowlabi maxamed yacquub mujaahid oo ah wasiirka difaaca ee xukuumadda islaamiga ah kaas oo ka hadlay ahmiyadda ramyiga iyo booska uu u joogo islaamka
نبي عليه السلام نقول تنوكت يا رسول الله قوتنا مراد شيء شيء ورت جوركما في الطياري ورتوكم نبي عليه السلام صراحة فرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي في خلق أباه وصي دي قوتنا مراد الرمي ده دي قوتنا مراد سهم ده دي قوتنا مراد نشانه بازی ده تیر دی کمان دی دغه زمانه دی اوس زمانه قوت کلاشینکوف دی زیړکی دا راکټ دی بارود دی دا قوت دی تيري وسر تيري إعداد إعداد إعداد
bil waliba waxa ay imaarada islaamiga ah ee afghanistan soo saartaa ciidamo cusub oo ka qalinjibiya mucaskaraadka xukuumadda islaamiga ah kuwaas oo ku biiraya mujaahidiinta u taagan difaaca iyo ku dhaqanka shareecada islaamka imaarada islaamiga ah ayaa sanadkii labada kun kow iyo labaatanka si buuxda oo la wareegtay guud ahaan dalka afghanistan wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa dalkan u bilowday horumar dhinac waliba ah oo ay ku tallaabsadeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dalkaas ku dhaqanka sharciga islaamka ah ayaa si dhammaystiran looga hirgeliyey gobollada kala duwan ee dalka afghanistan arrinkaasi ay ka caroodeen dowladaha reer galbeedka iyagoo had iyo jeer ku dadaalaya dhaleecaynta nidaamkan islaamiga ah ee dalkaasi ka cortay xukuumadda islaamiga ah ee kaabul ayaa dalka ka hirgelisay mashaariic waaweyn oo ay ku baxeen balaayiin dollar waxaana ka mid ah dhismaha warshado waaweyn kanaalo muhiim u ah nolosha dadka iyo dayactirka kaabayaasha dhaqaale ee bulshada tan iyo markii ciidanka shisheeya waddanka laga xoreeyey ayuu maamulka islaamiga ah ee waddanka ka hanaqaaday dadaal dheeri ah oogu jiray sidii bulshada muslimka ah dhan waliba uga xoroobi lahayd dumarka ku dhaqan magaalooyinka ay ka mid yihiin kaabul ayaa laga xoreeyey qaawanaanta waxaana loo jiheeyey dhanka xijaabka iyo dhowrsanaanta ragga ayaa laga xoreeyey isticmaalka mukhaadaraadka waxaana loo jiheeyey dhanka quudashada xalaasha hay-adda faridda macruufka iyo reebidda munkarka ayaa shaqadeeda wadata ciidamada xisbada ayaa sugaya ammaanka dadka muslimiinta iyagoona la dagaalamaya dhammaan mukhaadaraadka iyo kooxaha burcadda ah dhammaan wasaaradaha imaarada islaamiga ah ayaa shaqo fiican qabtay waxayna dhammaantood ka shaqaynayeen sidii ay ummadda muslimka ah dhan waliba xor oga noqon lahayd wacyiga bulshada ee ku dhisnaa in aysan nolol wanaagsan gaari karin iyagoo aan taageero ka helayn hay-adaha reer galbeedka ayaana gebi ahaanba meesha ka baxay ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمري الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله